iskahorimaadka gelinkii dambe ee shalay ka dhacay degmada ceelbirde ee gobolka bukool ayaa yimid kadib markii uu ismaandhaaf soo kala dhex galay qaar ka mid a ciidamada milatariga ee dowladda federaalk ee ku sugan degmada ceelbirde goobjoogayaal ceelbarde aan kala xiriira ayaa ii xaqiijiyey inta cashiiradda ay isweydaarsadeen ciidamada oo muddo kooban socotay ay ku geeriyoodeen lix ka mid a askarta dagaalantay guddoomiye ku-xigeenka degmada ceelbarde ee gobolka bakool cumar boorow oo aan khadka telefoonka kula xiriira ayaa ii sheegay xaaladda ceelbarde inay degan tahay xabaddana ay si iskeeda u istaagtay iyadoo aysan weli jirin cid kale dhex gashay ciidamada dagaalamay intuusan askarigii inuu soo daayo rabay gaarin ayaa maaragtay ninka ninka dilay maaragtay is afdhaafeen oo hadal isdhaafsadeen marka saas la-agnigeeda horta dhibka ku dhaco oo askariga kuwi lagu dilay waa garta marka ciidamada dagaalame waa ciidamo noocee ciidanka dagaalame ciidankii askariga la dilay ka tirsanaa oo maaragtay ujoogay howlgalka wejigiisa labaad maaragtay gobolka guud ahaan koonfur galbeed gaar ahaan gobolka bisool ka bilaaban lahaa ujoogay degmada ceelbirdu ahaa iyo ururkii ururada deganaayo maaragtay isagana suguutada ka tirsanaa oo maaragtay ceelbirdu deganaadu ahaa waa garta marka khasaaraha ka dhashay dagaalka maanta ka dhacay ceelbirde intuu la egyahay khasaaraha maawaayo dhimashada way jirtaa maaragtay labada dhinacba ilaa hadii maaragtay dhimashada shan iyo meelahaas ay maaragtay gaaraysaa dhaawacan ilaa toddobeyn labada dhinacba midda kale wiilka askariga marka la dilaayay maaragtay dilka talaaa gaanduulaha guutadaa loola socday oo maadaama halkaa keliya istaafka la socdo istaafka lagu horumaraa la yiri isaga ilaahabaa badbaadsiyo maaragtay lugidiisu ku baxsado wuu arag xaaladda degmada ceelbirde xilligan waa sidee xaaladda hadda ilaa galabta way yaro degan tahay inay maaragtay la fali karo maaragtay saacad walba inay maaragtay wax iska bedelaan maaragtay taa waa hadda laakiin way yaro degan tahay waa fashilin la fashilinayo maaragtay yujiga labaad iyo howlgalka ka bilaaban lahaa la fashilinayo maadaama meesha keliya looga soo qalab qaaday ama inay ka bilaabato la sabay degmada ceelbarda ay tahay dagaalka ceelbarda ka dhacay ee u dhexeeya ciidamada dowladda ayaa kusoo beegmaya xilli laba maalin ka hor magaalada baraawe ee caasimada koonfur galbeed uu ka dhacay iskahorimaad u dhexeeyey ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo ciidamada milatariga dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna dagaalkaasi saameyn ku yeeshay nolosha dadka magaalada baraawe ku dhaqan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo